runtii aniga waa ila fiican tahay mukhtaar ulowa masuur waa nin oday oo yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka markale uu qabayn waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiicana oo ummadda dowladnimada iyo soomalinimada leh inuu raaco dowladda maraykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajeynaynaa gobollada nabadooda oo qayb ka noqon doontaa biidn illahi kariim tallaabada ee dowladda america ay qaaday waxaan ka rajeynaynaa sheekh mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda america ay u qaaday inuu asigana mid lamid a u qaado dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay tillaabooyinkaas sida ugu habboon oo uga fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajeynaynaa annaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doonaan ka aaminsanahay aniga tallaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca abumansuur maxay tahay shariif xasan
mansuur inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda dowladda united states bay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda soomaaliyeed arrinta eeda inkastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqaysay haddana inay aada iyo aada usoo dhaweyso ay la xiriiraan sheekh mukhtaar iyo sidii arrintaa iyada ay dadkan iyo laisu waafajin lahaa oo laisu fahmi lahaa inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqaysaan ka codsanaa adiga kaalin intee la-eg baad ku lahayd in xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaado mukhtaar robo abumansuur de anigu hadda saasaan yeelay saasaan yeelay ma dhihi karee laakiin kolley uuna si niyaddeeda aada jeclahd waa in laga qaado runti aad baan u rabay aniga in laga qaado waa gartay hadda gobolkiibuu dhinac kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana wuu kasoo go-ay dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka maam koonfur galbeed soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culeys intee la-eg way ku haysaa maamulkaaga maya maya hadda kolley un anaga waxaan aaminsanahay mar haddii asiga walaasada laga qaaday dadkuna kolley un asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajeynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culeyska iyo jidadkan oo xiran dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa asiga naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajeynaynaa inaan maalmaha inta sishaan u dardargelino wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keen inay kasoo baxaan oo mukhtaarna oo ka qaato tillaabada uga fiican oo dadkiisii iyo dalkiisi iyo nabadeeda iyo dowladnimadooda ku hagaagi lahayd inuu qaataan asigana ka rajeynayna mar haddii asiga xayraada laga qaaday dowladda inuu tago wax dhibaato ay leedaha male dalka dowladda soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kolley wixii dowladda qabto buu qabi karaa sidaas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meel walbana waa u gudbin karaa meeshana wuu joogi karaa wixii dowladda la garabta unbaa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badan oo tari doono haddii si fiican loo isticmaalo waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaaday sheekh mukhtaar robo abumansuur in kooxdii uu ka tirsanaya al-shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta kusoo dhigto mukhtaar robo abumansuur marka adinku kaalin intee leeg waad ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo sheekh mukhtaar robo abumansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii hore uga tirsanayn lagu yaqaanay al-shabaab insha allah sheekh mukhtaar robow oo oo joogo goboladan hadda inay hadda kooxdaas inta aadaan ay wax ka qaadi doonaan maba umalaynaayo haddii wax nooga baahdan waa kaalmayn doonaa laakiin waxaan aaminsanahay anu inuu isaga filaya ilaa iyo hadda wax gurmada ma u fidiseen oo aad ku difaacaysaan robow insha allah anigu intaan ka aaminsanahay asaa isaga filan runtii haddii maruu goboladan uu joogo sheekh mukhtaar robow goboladan gobolla hadda inta lagu weeraro oo wax lagu yeelan kara inay tahay u mareen maayo haddii aysan dowladduba aysan ahayn koox isharuursatay oo tuuga oo meela ku dhuumaaleysanay inta u tagta inay wax ka tari karaan u malaan maayo ilaa iyo hadda wax xiriira oo idin dhex maray adiga iyo sheekh mukhtaar robo maadaama gobolka aad ku wada sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toosa si dadban oo xiriiri si dadban ugu dhex maray waa jiraan laakiin si toosa isuma inaan helin aniga waanu maqnaayo marka laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah waa wada xiriireyna waan is arki doonaa biidnillahi alkariim xiriirka ugu horeya ad wada sameynaysaan muxuu noqonayaa sharif kolley sidii wax loo wanaajin lahaa unbu noqon doonaa harayaa sidii wax ku wanaagi lahaayeen oo dowladnimada iyo ay u hagaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u degi lahaayeen goboladan waxyaalaha abaartan iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayn oo ummadda iska xamari layihiin ummaddu kaalmadii loosoo ogolaaday loo gaarsiin lahaa marka sida ay taas ku hagaagi lahayd baan ka hadli doona marka ugu horeyso marka maadaama sheekh mukhtaar roobo abumansuur uu yahay nin keligiia inkastoo ciidamo uu wato muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaaladda adag ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya ka taagan ee abaartu ay ugu horeyso colaada ay ku jirto baahida ay tahay muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin keligii wallahi waxaan isleeyahay ciidamo badan oo asiga ku xiran oo qoladan dowladiidka ah oo ku xiran baa jiro marka nin waxaan isleeyahay mar hadduu asi kasoo go-o ciidankaas oo dhan baa meesha kasoo gii doono jidadku way furmi doonaan mar haddii jidadka furmaana dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiyaa la heli doonaa kadibna wax kalo inay development iyo horumar la gaarin way iska imaan doontaa wax baaqa oo gaara oo hadda idaacadda v o a aad u marinaysa ma jirtaa sheekh mukhtaar roob abumansuur haddii buu ku dhegaysanayo sheekh mukhtaar haddii buu hadda uu dowladda maraykanka haddii ay culeyskii ka qaaday inuu dowladda soomaaliyeed iyo dowladdiisii inta la xiriiro oo sida allaale sida ugu wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dowladiidka oo rafaadka ku hayaana diiniyan iyo xoog ahaanba sidii looga gudbi lahaa inuu sheekh mukhtaar wax ka qabtaan ani waan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana kuwa dowladiidka inay iska eliyaana qabaa waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay-adaha united nationka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga iyo dowladaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkan bakool kasoo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada baydhabo geeskeeda soo fadhiistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loosoo gurmadaan ugu baaqaya